sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno xafdadda carabasaarka madaxweynaha hirshabeelle doctor maxamed cabdiwaale aada iyo aad ayaan aniga iyo wafdigii ka socday puntland uga mahadnaqaynaa shacbiga reer jowhar iyo hirshabeellaba soo dhaweyntii wanaagsaneyd quruxda badnayd walaaltinimo ayna soo dhaweeyeen aada iyo aad uga mahadnaqaynaa runtii waa occasion wanaagsan waa dowladnadii soomaaliyeed oo horu socota doorashada maxamed cabdiwaale waxay ka turjumaysaa federalismkii soomaaliya oo socda oo hirgelaya waxaan rabaa inaan tilmaamo yar ka ilaado in yar baan ahay maxamed cabdiwaale laakiin inta aan ka bartay waxaan aaminsanahay reer hirshabeelle inay heleen hogaamiyihii u wanaagsanaa ay heli lahayen ha noqoto aqoon dowladnimo ha noqoto waxbarasho ha noqoto khibrad intaba waxaan is leeyahay maanta marxaladda ay marayso hirshabeelle socodka loo baahan yahay taariikhda ay rabto inay yani ay marto ay higsato dariiqa dheer ay qaadayso waxaan is leeyahay hogaamiya ku gudbilaha yeesha waana isile waxaan rabaa sidoo kale marka inaan idhaahdo maxamed dadardaaranaan idhaahdo maxamedow mas-uuliyad oo ku ducaynaynaa horta mas-uuliyaddu waxay baanti la duceeyna in soo marayna marka mas-uuliyadda aad qaatay allah kuu fudeeyo waa kuu habaryeynaynaa runtii waana ku ducaynaynaa waxaan kula dardaarmaynaa waxaa weeye dalka hirshabeelle iyo soomaaliya oo dhanba waxay soo mareen marxaladaha gudi badan tii hadda odayaasha ugu horeeya ka sheekeynayeen dhibta badan ee xanuunka badan waxaa ka gudbin karaa waxaa weeye way xanuunkaas kaga boodsan karaan inay helaan dowladnimo wanaagsan inay helaan wixii ay isku duwan wax ka duwan oo ahayd cadaalad inay helaan inay helaan horumar dowladnimadu micno ma yeelanayso haddii aan baahida dadka laga jawaabin khilaamaadka iyo serviceska dowliga ahi aysan awoodin dowladdu in ay siiso dalkeeda waxaan ugu horeeya cadaalad waxaan ugu horeeya wanaag dowladnimo in dadka la baro oo la tuso weeye marka meexeataa maanta meesha khudbooyin hadalooda kama banaana waxaan leeyahay qarbaliyo reer shabeelle madaxweynaha waxaan leeyahay guuleyso insha allah soomaaliya oo horumarta soomaaliya oo midoodo oo wada jirta oo qurux badan ayaan jeedna